waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo in maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee gobolka nugaal iyo cayn ay xakun kala duwan ay ku riday xubna ee shabaabka ahaa oo tiradoodu dhammayd konton iyo afar kuna xirnaa xabsiga dhexe ee gobolka nugaal kuwaasoo qeyb ka ahaa sagaashan iyo sideeddii maxaabiista ahaa oo shabaabka ahaa oo ah shabaabkii hadda ka hor kusoo duulay dowladda puntland maxaabiistii laga soo qabtay xabsigaa ku jidhay oo qeybtii hore oo tiradeedu dhammayd afartan iyo saddex oo ah niman qaangaar ah horey loogu xakumay dil kuwa kalena ay u badnaayeen dad aan qaangaar ahayn waxaa la kala qaaday saddex jeer shan iyo tobankii ugu horreeyey oo la qaaday waxaa lagu xakumay mi labaatan sano maxay ahayday saddex iyo tobankii ku xigana waxaa la xakumay shan iyo toban sano lix iyo labaatankii ugu dambeeyena waxa weeye ma ayan xakumin maxkamadda ciidamadu waxay xakuntay oo go-aan ku gaadhay in nimankaas oo doodeedu udha udhaxay u dhaxayaa nin ilaa shan iyo toban ilaa toban lagu xakumo dhaqan celin oo ayan muhiim ahayn in ciqaabaha nimankaa kale xubnaha kale la saaray la saaro sababtoona waxa weye iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo nidaamka caruurta kuwa aan soo sheegnay oo shan iyo tobankaa oo iyo saddex iyo tobankaa oo lagu xakumay labaatan ilaa shan iyo toban inta udhexeeyana waxa weeye waxay ka hareen raggii qaangaarka oo dilka mudnaa iyagana waxaa loo isticmaalay shuruucda bacdamaa ayan qaangaar ahayn lagu ilaaliyo maxay caruurta lix iyo labaatankan ugu dambeeyana waxa weeye shan iyo toban ilaa toban ayay udhexeeyeen sidaa darteed wax xukunoo la saaray ma u jirto garsoorka uu saaray waxaa kaloo oo go-aamiyey in dhaqancin lagu sameeyo lagana daryeelo dhinaca nadaafadda dhinaca korniinka dhinaca aqoonta dhinaca waxyaabaha ay aaminsan yihiin kuna xirnaadaan xabsiga iyadoo meelo gaara oo loogu talagalay lagu lagu dhagac celin doono maxkamaddu go-aankaas ayay shalay soo gabagabaysay iyadoo ah qeybtii ugu dambeysay oo shabaabka ay ku xirnayd xabsiga dhexe ee gobolka nugaal iyadoo loo isticmaalay qodobada boqol iyo afartan iyo toddoba konton iyo sagaal lala akhriyo lixdan ee xeerka ciidam xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo intuba ay ka hadlaayaaniin daryeelka iyo xanaanada iyo maxay ahayde ay mudan yihiin maxay ahayde caruurta aan weli qaangaarin iyo faldambeeyada ay la galaanin dadka qaangaara inayan ciqaabtooda lagu qaadi karin maxay ahayde ninka qaangaarka ciqaabta uu leeyahay sida sharcigu dhigayo siddeed iyo toban jir wixii ka hooseeya looma looma maxaa isticmaali karo inuu qaangaar yahay laakiin waxa weeye wuxuu mas-uul ka noqonayaa ciqaabta faldibeedka uu la galay maxay ahayd ninka qaangaarka ah laakiin markii ciqaabi timaado oo maxkamad timaado ciqaabtiisa ninka qaangaarka lagu xakumay waa la yaraynayaa mar hadduusan awoo mar haddaan awooddiisa waxgarasho iyo midda rabitaanba mar hadday jiraaniin oo uu ku shaqaynayo awooddiisa xagga waxgarashada iyo xagga rabitaankiisa waxa weeye wuxuu mas-uul ka noqonaya faldambeedka howlgal ninka qaangaarka ah laakiin markii ciqaabi timaado oo u dhaxayo qaangaar iyo maxay ahayd carur udhaxayo ciqaabtii ninka maxay ahayde ahaa qaangaarka waa la yareynayaa hadduu dil mudnaa sida kuwa uu la socdo dil mudnaa wuxuu mudanayaa in dilkaa la jebiyo oo ciqaab hoose lagu xakumo dalyan intaasaan u sheegi lahaa qoliyooyin kale oo horey loo xakumay qaangaarka oo tiradoo dhatay afartan iyo saddex kuna xiray xabsiga dhexe ee gobolka bari kuwaasoo dhammaantood sharciyan rafaan qaatay iyadana maxkamadda sare waxay dhowaan u bixin doontaa rafaankooda si ay usoo qaado wax badan baana maxay ahayday ciqaabihii afartan iyo saddexdaa la saaray xubnaha shabaabka la saaray wax badan baa la sixi doonaa oo aan mudnaan doonin in dilkaa lagu xakumo sabaxa rafaanka loo qaadana ay tahay intaasaa dardi u sheegaya waana mahadsantihiin